bsm اllah alxamdu lilah hanaaءu lilah uma asalaatu wasalaamu calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam rabbi callimna minhu maa jahilna wadakirna minhu maa nasiina dersigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo afraad min suurati الnisaa qaala allahu tacaala walaa tahinuu fi ibtigaaءi اlqowmi in takunuu ta'lamuuna fainahum ya'lamuuna kama ta'lamuun wtrjuuna min allahi ma laa yarjuun wakaana allahu caliiman xakiimaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tahinuu ha daciifinina ha ka daciifinina fii ibtiqaa'i lqowmi qowmka dalbitaankiisa gaalada inaad dalabtaan yaa cadowgiina qoomku waa qoomkee muuminiinta hal cadow bay leeyihiin wax binu aadana waa gaalada mu'miniin iyagu iscadaawadaysanaya lama rabo cadowga mu'miniintu waa gaalada weeyaan waxa weeyaan qoomkaas cadowga ah dalbidiisa haka daciifinina ee ku macnaha ku dadaala ku foojignaada ilaa waxa weeye waqaatiluuhum waqcuduu lahum kulla marshadin meel kasta ugu kuurgala u fadhiya ayb in takuunuu haddaad tihiin ta'lamuuna kuwa xanuunsanaya fa innahum gaaladuba iyaguba ya'lamuuna way xanuunsanayaan kamaa ta'lamuuna idinkuba saa u xanuunsanaysaan dagaalkii uxud ghaswatu uxud bay aayaddu ka hadlaysaa markii mu'miniinta saxaabada toddobaatankii saxaabi ay dhinteen gaaladii magaalada ma soo gelin xoolana ma qaadan gadaal bay u noqdeen abu sufyaan iyo dad baa hogaaminayay sanadku waa sanadka saddexaad oo hijirada sanadkaa kii ka horeeyana dagaalkii beder baa dhacay hawshu markay halkaa marayso baa fikrad waxaa ku soo dhacday gaaladii ah war nimankii inta ku noqonno intoodii hadhayna aan cagta marino gaaladii baa sidaas ku soo dhacday waa garanaysaayo dadkan meesha ka dagaalamay kii munaafiqaha markuu saddex boqol la noqday meeshii waxaa haray lix boqol iyo soddon nin meelahaas dadkii dagaalka goobjoogga ahaa lixdii boqol iyo soddonkii oo qaar dhinteen toddobaatan in badanna dhaawac gaaray baa jooga nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa baxaynaa maadaama xogtii soo gaadhay nebiga nimankaas baynu aadaynaa dadkii shalay dagaalka joogay baana i raacaya markaas taah iyo waa dhaawac baa nahay iyo hadeeraanu maaragtay dhibaato ka soo baxnay iyo ma socon karno iyo ma jidho amarkii rasuulkaa soo baxay alayh salatu asalaam ninkii shalay dagaalka joogay baaba i raacaya cid kale ayaysan raacin iska jooga inta kale waa aqbaleen saxaabadii samcan wadaaca gaaladii markay maqleen in lagu soo socdo waa iyagii horay u socdo cararay rucbi iyo argagax ilaahay geliyey aayaddaani waa soo deg waxaa layidhi cadowga walaa tahinuu haka daciifinina fi ibtiqaa'i lqowmi qoomkii dalbidiis gaaladii inuu jeedaa meesha ka baxay inaad raacdaynaysaan oo daba taagantihiin haka daciifinina maxaa yeelay haddaad dhaawac iyo xanuun dareemaysaan in takuunuu ta'lamuuna haddaad xanuunsanaysaan oo dhaawac iyo dhib dareemaysaan fainahum ya'lamuuna iyaba waa xanuunsanayaan nin baa gaadhay kamaa ta'lamuuna idinma saa u xanuunsanaysaan binu aadan iyaba weeye haa iyaba dhagaxyo maaha iyaba waa binu aadan wixii idin xanuujiyaa xanuujinaya waxaa idiin dheer idinkoo faa'iidaayo aa haysataan watarjuuna waxaad rajaynaysaan min allaahi ilaahay xaggiisa waxaad ka rajaynaysaan maa shay baa ka rajaynaysaan laa yarjuuna iyagoo aysan rajaynayn idinku rajaa leedihiin rajaa haysataan weyn iyagu aysan haysan oo ilaahay maxaa ka rajeynaysaan haddaad dhimataan shahiidnimo ajar haddaad noolaataan nasri iyo gargaar iyaguna ma rajaynayaan hadday dhintaanna janno iyo khayr rajayn mayaan haddii kalena guul ma rajaynayaan waxa weeyaan idinkuna taasaa haysataan wa kaana allaahu ilaahayna wuxuu ahaaday yahayna ahaan doonaa caliiman ilaahay waa mid caliim ah oo addoommadiisa iyo khalqigiisa masaalixdoodu ilaahay mid ku caliimu ku ogaal badan weeye xakiima ilaahay waa mid magafa ah xakiim waxaa weeye shay kasta meesha u laa'iqah kan dhiga waa angefin markaas ilaahay waa xakiim subxaana subxaanaه wa tacaala sidii baa markaa lagu guulaysay uxud habe ku soo degtee haadaa fii kulli jihaad jihaad kasta waa sidoo kale haddaad dhib dareentaan sidaa ogaada qaala tacaala ilaahi wuxuu yidhi innaa annagaa anzalnaa dejinnay ilayka adiga xaggaada nebi allow alkitaaba kitaabkii kitaabka ahaa baan dushaada kus xaggaada kusoo dejinay bilxaqi xaal uu yahay kitaabkaasi mid xaqa mutalabisan bilxaq litaxkuma inaad xukunto baan kitaabkan qur-aankaa nebi allow kuugu soo dejinnay bayna annaasi dadka dhexdooda bimaa kii araaka allaahu ilaahay ku baray aclamaka allah ilaahay wax ku baray araaka allaahu ilaahay ku tusiyey bimacnaa carafaka allaahu ilaahay ku baray oo uu kuu waxyooday inaa ummadda ku kala saadhay kitaabkan waa kitaabun mubaarak waa kitaab la barakeeyey in laysku xukumo baa ilaahay noogu barakeeyey in laysku daaweeyo baa ilaahay noogu barakeeyey in ma garanaysaa ayn akhrisanno oo fawaab iyo ajar la inoo qoro baa ilaahay noogu barakeeyey in macnaha ilaahay subxaana wa tacaala qofka ku xafido baa ilaahay ku barakeeyey inaan cidna wax ku dari karin waxna ka bedeli karin inuu xilli kasta iyo zaman kasta u suubado oo hal xugun oo waqtigiisu dhammaanayo ama la dhahayo lama jaan qaadi karo waqtigan inuusan jirin baa ilaahay noogu barakeeyey koonkan dhan markii rabbi keenay abuuray guri dhisan weeye gurigan dhisan adba guri haddaad dhistay qol korna saanqaaf baa ka saaran hoosna waa meeshii dhulka ahayd derbiyadu waa dhisan yihiin waxa weeye intaasuu leeyahay dhulkii marka waa kan waa meeshii dusheeda lagu noolaa samadaanna waa saanqaafkii dadkii weeyaan intaa markii la dhisa wixii loo baahnaa oo addoommada u baahnaayeenna waa loo duldhigay haddii guri la dhiso derbiyadiina waa ka soo xihan yihi meel kastoo adduunka a u baxdo meelaad ka baxayso koonkao dhan oo cidlo u baxaysa ma jirdo misna iftiin baa loo baahanya ilaahay waa nuuriyey waxaa xidigo lagu sharaxay iyo qoraxda iyo dayaxa waxaasaa ilaahay uga dhigay iftiinka iyo nuurka oksijiinkii iyo naacawdii iyo dabayshii iyo hawadii baa ilaahay inoo furay subxaana wa tacaala khalqi baa lagu dhex abuuray ilaahay abuuray baa masaalixdooda og wixii ay ku noolaan lahaayeen dowladoodu xoog ku yeelan lahayd iyagu ku kala dambayn lahaayeen hadday iskhilaafaan xalfkooda ay ka heli lahaayeen baa ilaahay kusoo daray waa kitaabka qur-aanka subxaana wa tacaala iyo axaadiida nabiga caddaysay calayhi salaatu wasalaam marka kitaabku waa midkaa weeyaan warkii horebaa dhexdiisa ku yaal warkii dambe iyo waxa naga dambeeyaa laga helayaa xukunka dhexdeennana waa laga helayaa binu aadamka caqligiisu haddii loo wakaasho waxaan fiicnayn baa la qurxoonaan karoo waxaa laga yaabaa inay dhahaan waxaan aan isku maamuun meel ciqaabkeeda ilaahay fududeeyey baa laga yaaba ciqaabkeeda inay adkeeyaan meel la adkeeyey baa laga yaabaa inay fududeeyaan caadifo iyo garashadoodu inay la tagtabaa dhici ka dhah oo daciif ah bes looma dayn iyaga ilaahay baa wixii lagu dhaqmi lahaa keenay marka marka dadka muslimiintaa doonayaan inay guulaystaan oo horumar gaaraan oo kala dambayn helaan oo cizigay sharaftoodu soo noqoto waa markay kitaabkaa ilaahay ku dhaqmaan kor yeelaan ku camalfalayaan binu aadamka balfiiri dad madax ah ama dad cuqaal ah bay waxay rabayaan barwaaqo iyo ammaan iyo barwaaqo sooran iyo kala dambayn in la helo wa maca daalika meeshii laga heli lahaa way og yihiin ama way garanayaan waa shareecatu lislaam waa kitaabka qur-aanka iyo sunnada iyo axkaamta fiqiyada laga soo dhex saaray dhanna waxaa laga rabaa marka barwaaqada iyo amniga iyo wanaagga in la helo dhanna meeshii laga heli lahaa laga raadin mayee meel kale baa laga raadinaya waxba marka soo hagaagi mayaan mar haddaa waddada la gafsan yahay waxba ma soo hagaagayaan haddii markii la fuliyo qisaasta oo dadka meesha cafis uusan jirin shuruuddii qisaasta la helo walakum fi lqisaasi xayaatu qisaastaas ammaan iyo kala dambayn iyo nabad baa lagu helayaa haddii la khilaafoo la diido amnigii iyo nabadiina waa la rabaa waddadii lagu heli lahaana lama rabo ganacsiga haddayt wixii barakada ka qaadi lahaa bucsharada iyo ganacsiga iyo tijaarada wix barakada ka qaadayaa laguu sheegay ribadii baa laguu sheegay muslimiintu waa inay ka fogaadaan hadday ka leexdaan kulayl baa u ziyaadaya wax kaloo ay helayaan male barakadaraa u ziyaaraysa xukun kasta waa sidaas qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ina anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi qur-aanku waa mutalabisan bilxaq waa mid xaq ku laran litaxkuma bayna annaas bima araka allah walaa takun ha ahaanin nebi allow lilkhaa'iniina kuwa khaa'iniintaa khasiiman mid u dooda kaa ha u ahaanin mid loo yar u ah oo abukaato u ah yaa kuwa khaa'iniintaa mid u dooda ha noqon waxay aayaddu kusoo degtay baa lii arrin baa dhacday nin la dhihi jiray ducmatu bnu ubayriq oo reeran saareeda baa deriskiisii wuxuu ka xaday diric dirca darayska dagaalka diric bireed baa la yidhahdaa darayska dagaalka diric bireed ah buu ka xaday reer deriskiisa ah markuu xaday nin yahuudiya oo zayd la dhihi jiray horta dirici waa la waayey diricuna wuxuu ku jiray jiraab ama oli ama kiish bur iyo waxaas daqiiq ay ku jiri tidhay uu diricu ku dhex jiray wixiibuu isla qaatay diricii weelkuu ku jiray markii uu ogaaday in isagii lagu tuhmay inuu qaatay buu nin yahuudiya u dhiibto wuxuu yidhi iiha ninkii waxaday gurigiisi baa la tegey waa la baaray waa laga waayay wuxuu yidhi waa ka dhaaranayaa wax ogaaloo aan arrintaa ka hayaana ma jidho mana qaadan waxaa la helay raad daqiiqdii ku jidhay kiishka oo meel uu ka dalooyey meel buu ka daloolay bahalkan daqiiqdii ku jidhay meeshu daloolka ahayd baa waxaa ka daaddaatay daqiiqdii dee markaa daliigta cad baa la raacay raadkii cunada daadaadatay baa la raacay gurigii yahuudiga gashay gurigii yahuudiga markay gashay baa la yidhi ninka tuuggaa waa adiga waana loo dhiibtay mogta isagu ma xadin tuugga soo xaday waa adiga ma ahi buu yidhi ee ninkaas la yidhaahdo ducma binubayric ayaa aniga ii dhibtay niman yahuudoo kaleo meesha joogay baa u markhaanti kacay ninkan in alaabta loo dhiibtay isagu uusan soo xadin jifidii uu ka dhashay ninkii markii hore soo xaday waxay dhaheen waynu ceeboobaynaaye nebiga inta u tagno aynu dhahno nebi allow ninkan waa nin ansaariya ansaartude waa nimankii nebiga soo dhaweeyey waa nimankii diinta u kaalmeeyey ninkan aan dhahno xaggiisa ka dood nebi allo waxa dhahdaa ninkan wax ma xadin ninka laga helay alaabtiina waa ninkaas wixiisana waxba kama jiraan dhaar haddii loo baahdo annagaa dhaaranayna waxa weeyaan waxaan rabnaa inaa sheegtid ninkan inuusan waxba qaadan yahuudigiina arrintu mar haddii gurigiisa sheegi laga helo warkiisa inaan la qabanay waa in gacanta laga gooyo ilaa waa tuug waxaday gacantaa la gooyaay markaa dee waxiina ma soo degin nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu doonay in ninkaan ansaarigan waxba lagu ogeyn waxnana laga helin meeshiisii dee sidaa loo sheegayo qabiilkiisuna u sheegayaan loo maro ninkan yahuudigaana xaaladiisa la galo qur-aankii baa soo degay cadaaladdii baa soo degtay waxaa laynoo tilmaamayaa waxa weeye kanaa yahuudiye culayska ha la saaro ama kiis ha lagu buuxiyo diinteennu maaha cadowga ninka ah wuxuu ku gar leeyahay waa lagu garsiinayaa gaalka gartiisa siisoo lama dhihi jirin gartiisaa la siinayaa kanaa ku soo dhoweeyey oo diinta u kaalmeeyey oo muhaajiriin iyo nebigoo soo hijroodoo soo qaxay dadkii soo dhoweeyey buu ka dhashay deegaankoodii baa la joogaa iyaga ha loo ha la asturo ama ha loo eexdana meesha ma taal qur-aankii markuu soo degay arrintii waaba iska caddaatay bes aayaadkan oo dhan qadiyad kasta oo la doonaya qaab xaqdarra ah iyo laaluush iyo dood beenah iyo difaac xaqdarra ah in lagu mariyo aayadihii laga qaadanayo weeye waana qadiyo iska taagan maalin kasta inta badan dee waxaa dhacday ninkii inaysan kiiskii fadhiistay ninkii kalena yahuudigii beri uu noqday ninkii xadayna inta cararay waa dambe isagoo sidaas kale raba reer inuu u dhaco derbiguu ka dhacayo kusoo dumayo sidaa uu ku dhintay waa kana marka ilaahay wuxuu yidhi xaqaasaan kugu soo dejinaya walaa takun ha ahaanin lilkhaa'iniina kuwa khaa'iniintaa khasiiman mid u dooday qof khaa'in oo aa ogtahay weligaa haddaa hadda gar lagu dhiibo oday ka tahay xaakim ka tahay qofka khayaanada wada lama siiyo gar lama siiyo looma doodo ilaahay wuxuu yidhi wastakfirilah nabi allow adigu ilaahay u istikfaarso adoo nebi maxamedo wixii aad damacdoo ducma in la difaaco ah ilaahay uga noqo ila nebigu wuxuu ku damcay qoomkiisibaa ducmo markhaanti ku dheheen waxay dhaheen ninkan waa beene yahuudigan wixii xadaye ninkan waa nin ahlu salaaxa waa nin fiican waxba ma xadin been baa la dul saara qabiilkiisibaa dhahaya qabiil qof dembiile ah difaacaya soo ma badna saasoo kale in allaha ilaahay subxaanahu wa tacaala walaa tujaadilmaya in allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday qafuuran mid dhaafid badan raxiima naxariisasho badan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaa tujaadil ha ka doodin can iladiina kuwii xaggooda yakhtaanuuna anfusahum naftooda khayaanay kuwa naftooda khayaanay xaggooda yaan laga doodi yaa la difaaci adduunka hadda waaba loo sameeyey qofka xaqdaradii iyadoo lagu hubo kiiska inuu galay qiran yahay diyaar leeyahay ba waxaa leeyahay ha loo qabto qof difaaca inuusan waxaan qabin walaa tujaadil can iladiina yakhtaanuuna anfusahum ina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla man axad kaana ahaaday khawaana khayaano badane afiiman dembi badana yastakfuuna waxay iska qarinayaan min annaasi dadka iska qarinayaan waa ceeboobaynaaye yaan kiiskuna fuuline nebiga aan u tagno aan dhahno ninkan wax ma qabo ummadda adaa lagaa qaadanayaa u sheeg waxay dadkay ka xishoonayaan walaa yastakfuuna iskana qarin mayaan oo ka xishoon mayaan min allahi ilaahay ilaahay baana mudan in laga xishoodo walxaal huwa ilaahay hadde macahum iyaga macooda uu yahay yaa id waktiga yubayituuna ay qarinayaan yudmiruuna ama yubayituuna ay mukuuranayaan ama yubayituuna yudabbiruuna ay kala debirayaan maa shay laa yardaa ilahay usan ka raalli ahayn oo min alqowli qowl ah waxaan ilaahay raalliga ka ahayn marka ay ku dhex jiraan hadde ilaahay waa macood dadka iyaena hortooda ku ceeboobin bay ka fakarayaane ilaahay hortiisa ha ku ceeboobinina ka fakeri mayaan maxay rabaan qof beri ah in dembi la saaro marmar waxaa dhacda qof qisaas lagu yeeshay baa waxaa lagu bedelayaa mid aan qisaas lagu lahayn qoladii waxaa la dhahaya qofkii waagi wax idinka dilay waa kan mid iska miskiin ahoo looma ooyaan looma aaraan oo aan waxba qabin baa loo dhiibaya waa leey waa kan dulmiyada dhacay ka mid kii lagu lahaa baa looga dhigayaa waxaa leeyahay annagaa idiin fulinayna idiinna tooganayna ninka qof kalaa lagu fulinaya id yubayituuna maa laa yardaa min alqowl wa kaana allahu ilaahay wuxuu ahday bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan muxiidoo ilaahi waa mid koobay subxaana wa tacaala qoladii ducmo tiri ninkan wax ma qabo iyagoo og ee difaacay ee nebiga u yimid oo rabay inuu nebiguna la difaaco aayaddaana iyana lagula hadla haa baraarugee antum idinku qoladiinnan haaulaai ulaa'i kuwaanaad tihin haddaa kaga khabraysi haa antum idinku haaulaai kuwaanaad tihin waxaa kaloo kuu bannaan haa antum idinku haaulaai yaa haaulaai kuwa kuwii naanow khabarkiina jaadaltum waa ka doodeen canhum xaggooda fi lxayaati dunyaa noloshan adduunka saarici iyo tuuggii iyo khaaniintii la socotay qabiilkiinu waa ka doodeene faman yujaadilullaaha yaa ilaahay ka doodaya faman keebaa yujaadilullaaha ilaahay la doodaya canhum kuwaan xaggoodana ka doodaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada qoladii qof dad daalimiina ka dooda adduunka haddaa u doodaan oo difaacdaan maalinka qiyaamada yaa ilaahay la dooday bal aayaddan u fiirso jaadaltum canhum waa ka doodeen xaggooda fi lxayaati dunyaa faman kuma yujaadilu doodaaya allah la doodaya canhum kuwaan daalimiinta xaggoodana ka doodaya yowma alqiyaamati bal maalinta qiyaamada yaa difaacaya adduunyada haddaa difaacdeen bal dhibaatooyinka hadda jiray ka midta caalamka amman kumaa yakuunu ahaanaya calayhim kuwaan daalimiintaha dushooda wakiilaa keebaa wakiil noqonaya yaa yaa difaacaya wey yaa u kaalmaynaya ilaahay aargoosigiisa yaa ka celinaya waxaa misna loo loo sheegayaa inay ilaahay u noqdaan qoladii waxaa samaysay ilahay wuxuu yidhi waman yacmal qofkii camal fala suu-an xumaan waa wixii aan shirka ahayn aw yadlim nafsahu ama naftiisaba dulmiya oo gaalnimada ku dhaca haye amaba qof beri ah oo aan dembi lahayn kiis ku buuxiya qofaan waxadin buu tuugnimo ku buuxiyey uma intaa ka bacdina qofkii xumaantaa sameeyey yastakfir illaaha ilaahay u istikfaarsada yajid illaaha ilaahay wuxuu ka helahayaa qafuuran mid dhaafid badan buu ka helayaa raxiiman oo naxariisasho badan qofkii inta waxaas ka dhaceen hadda ilaahay u noqda iminka ilaahay wuxuu ka helayaa kafuura raxiim ilahay dhihi mayo ma adigu waxaa sameeyey baa hadda ii soo noqday oo hadda ii toobad keenaya sida bini aadamka oo kale maaha yejidillah ilahay wuxuu ka helayaa kafuura raxiim ibnu cabaas wuxuu yidhi aayaddaani waxaa laga hadlayaa ilaahay toobad oo u bandhigay reer bani ubayriq saddex nin oo walaalo ah bashiir mubashir ya bushayr saddex nin oo walaalo ah bani ubayr saddex nin oo walaalaa baa jiray waa saddexdaas waxaa leeyahay war ilaahay u noqda ilaahay u noqda subxaanahu wa tacaala toobadiya iminka waa idiin furanta sidaa sameey qaala tacaala ilahay wuxuu yii yejid illaaha kafuura raxiima ayib aayadda qaarba ka tegi waman yagsib qofkii kasbada iman dembi fainamaa yagsibuhu hu oo imigaas wuu kasbaday calaa nafsihi naftiisa dusheeda qofkii dembi gala dembigaas waa naftiisa dusheeda wa kaana allahu ilaahina wuxuu ahada caliiman mid ogaal badan xakiiman oo xakiima waman yagsib qofkii kasbada khadii'atan khadiico iyo gef dembi yar ama mid weynba khadiicatan dembi yar iska dhe aw iman ama dembi weyn uma dabadeed markuu isagu dembigii sameeyey yarmi ku gana bihi dembigii berii'an qof ka beri ah bal aayadda u fiirso qofkii inta dembi sameeyey dembigii dusha ka saaray berii'an qof beri ka ah oo aan samayn qof baa wuxuu dhahayaa dad baa hadda fil samaynaya qof baa qof dilaya meeshana dad kalea la joogay rag baaba la joogay kaas wuxuu dhahayaa inta yadaan waa wada dilin wuxuu rabaa kiiska in lala yeesho waa wada xadnay buu leeyahy waxaana wada samaynay buu leeyahy xumaan iyo balaayo iyo faaxisho iyo shar buu sheeganaya yarmi bihi wuxuu ku ganayaa berii'an qof ka beri ah oo aan shaqo ku lahayn qofkii saa sameeya faqad xaqiiqa ixtamala wuxuu xambaarsaday buhtaanan nabitaan iyo wa idman dembi mubiinan cad qof buu nabay wax dul saara dembi weynna waa qaatay sidaa cagsigeed waxaa jira dad haddii xumaani ka dhacdo dhaha waxaas anaa sameeyey ama hebel baa sameeyey qofkaasna ilama lahayn waxba kuma lahayn oo dembigu hore u galay aan mid kale qof kale dusha ka saarayn oo dembi labaad hadda sii gelayn ilaahay wuxuu yidhi walowlaa fadlullaahi ilaahay fadligiisa haddii lala-yahay calayka nebi allow dushaada ku tafadulay iyo waraxmatu naxariistiisa lama le ee lahammad waxay hamin lahayd daa'ifatun koox oo minhum iyaga ka mid a an yudiluuka inay ku baadiyeeyaan ilaahay baa cismo siiyey nebiga ilaalin laakiin qoladaa waxay damceen wax xaqdaraa inay aa u doodid xaqdarro looma doodo adaan rabnaa inaad la difaacdo noo doodo haddii wuxuu la ogyahay inaysan xaq ciddaas u lahayn dee looma doori karo an yudilluuka inay ku dhumiyaan waddada kaa leexiyaan yahuudigii dusha wax laga saaro ducmana la beri yeelo wamaa yudiluunaka gamana dhuminayaan ilaa anfusahum naftooda wamaa yaduruunaka adigana kugu dhihi maayaan min shay-in waxbaba ilaahay baa ku ilaaliyey waanzala allaahu ilaahay baa soo dejiyey calayka dushaada alkitaaba kitaabkii qur-aanka ahaayo ilaahay dushaada ku soo dejiyey waalxikmata xikmadii iyo sunnadii nebigana ilaahay waa ku siiyey waa kugu soo dejiyey yana waalgu siiyey masebaba kuu baadiyan karaan qof ilaahay kitaabna siiyey sunnadii nebigana haysta calayhi salaatu salaam wacallamaka ilaahay wuxuu ku baray maa ayaa ilaahay ku baray lam takun aadan ahayn taclamu awalkii yaqaanay ayaa ilaahay ku baray wacallamak nebi allow ilaahay wuxuu ku barbaray callama callamak ilaahay wuxuu ku barbaray maa shay lam takun aadan ahayn buu ilaahay ku baray taclamu mid yaqaanin waxaadan ogeyn baa ilaahay ku ogeysiiyey xagga sharaa'icda arrimaha qeybkaayo maqan wax badan baa ilaahay ku baray wa kaana wuxuu ahaaday fadlullaahi ilaahay fadligiisuna wuxuu ahaaday calayka nebi allow dushaada oo ku tafadulay calayhi salaatu wasalaam nebi allow fadliga ilaahay dushaada uu yeelay wuxuu ahaaday cadiimaa mid weynan badan nebi allow ilaahay weynaaba dee wax weyn ku sheegay nebi allow dushaada ilaahay fadli weyn ayuu yeelay waa nebiga waa afdalu lkhalqi wey khalqigoo dhan kana ugu fadliga badan wey wa kaana wuxuu ahaaday fadlullaahi macnaha wacallamaka maa lam takun taclamuy aayaddan oo dhan dee nebiga mansiladiisa iyo derajadiisa iyo waxyaalaha ilaahay ku manaystay calayhi salaatu wasalaam ayaa layna baraya wa kaana fadlullaahi ilaahay fadligiisu wuxuu ahaaday calayka dushaada ku tafadulay cadiiman mid weyn buu ahaaday manaa kabiiran waxyi baa laguu soo dejiyey risaalaa lagu siiyey nicmooyin kaloo badan baa ilaahay kuu galay subxaanahu wa tacaala intaasba ilaahay ayaa kugu manaystay oo kugu tafadulay weeyaan wallahu subxaana wa tacala aclam sawa